faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya weeraro dhabagal ah oo ka dhacay shabeellaha hoose kuwaas oo askar badan looga dilay shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya saacadihii lasoo dhaafay gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo banaadir waxaa ka dhacay weeraro isugu jira kuwo gaar ah duqaymo iyo sidoo kale dhabagal lala beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddii aynu ku horumarno faahfaahin laga helayo saddex weerar dhabagal ah islamarkaana ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulada baqhdaad oo u dhexaysa deegaanka basra iyo degmada afgoy waxaa la beegsaday weeraradan isugu jira ciidamo yugandhees ah iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka weeraradaas waxaa ku dhintay shan askari oo isugu jira yugandhees iyo soomaali la socotay halka toban kale ay ku dhaawacmeen wararku waxa ay sheegayaan in diyaarado helikabtar ah ay goobta soo gaareen kuwaasoo daabulay dhaawacyada iyo meydadka askarta shisheeyaha halka kuwii soomaalidana ay ka tageen isla shabeellaha hoose shalay gelinkii dambe waxa ay guutada madaaficda ee mujaahidiinta weerar duqeyn loo adeegsaday ku qaadeen saldhig kuwa soomaalida ah ee la shaqeeyay shisheeyaha ku lahaayeen deegaanka berire ee duleedka afgoy duqaynta kadib ciidamada ku sugan xerada waxay isku dayeen inay bannaanka u soo baxaan balse weerar dhabagal laha oo ay horey mujaahidiinta ugu sii diyaariyeen ayay ku dhaceen waxaana halkaa kaga geeriyooday laba askari saddex kalena waa ay kaga dhaawacmeen isla shabeellaha hoose waxaa dagaal toos ah lagu qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka ah ee deegaanka muuriye oo ah deegaan dhaca inta u dhexaysa degmada afgooy iyo deegaanka namber konton mujaahidiinta saldhigaas weerar xoogan ayay ku qaadeen waxaana la xaqiijiyey in hal askari ay ku dileen kaasoo ay goobta kaga carareen ciidamadii kuwa helinaya saldhigga halkaana mujaahidiinta waxaay kaga soo qaateen qori iyo boosh gobolka banaadir gaar ahaan suuqa degmada wadajir waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu bartilmaameedsaday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halkaa ayaa askariga lagu dilay waxaana meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk oo halkaa waqti dambe soo gaaray ugu dambeyn jubbooyinka waxaa ka dhacay weerar toos ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka cabdalla birole ee duleedka magaalada kismaayo